aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidanka amisom ee halkaasi ka howlgala ay talaadadii shalay ku dileen ilaa iyo toddoba qof oo rayid ahaa oo ay ku jireen beeraley caan ka ahaa deegaanka dowlawareedyo ayaa v o eeda u sheegay in ciidanka amisom dadkani ka soo wateen beerta faarax kadibna ay toogteen raggaasi oo uu ku jiray nin lagu magacaabo cumar geney oo ka mid ahaa beeraleyda caanka ah ee deegaanka golweyn faahfaahinta sidii ay wax u dhaceen ayaan xalay ka wareystay mid ka mid ah beeraleyda deegaanka oo wax ka soo qaaday meydadka dadka la dilay sababo amni dartood goobjoogahan ayaa ka gaabsaday magaciisa
wallaahi xilliga dhacdo aan maqlay waa xilli waxay ahayd adiga xilli shan saac oo kale ahayd markaan tegeyna ana kale xilli waxay ahayd oo adiga sagaal saac mala ahayd waa gartay meesha waxaa joogtay ciidamo amason aa joogtay meesha dadkii waa dadka waa laga kala ceeriyey marka xilli dambaan tagnay markaan tagnay oo meesha aan tagnay waxaan tagnay meed oo waxba meel ku fadhiisan waa garta marka waxaa inoo sheegtay in shan saac barqanimo aada maqasheen dhacdada laakiin aada goobta tagteen sagaalka saac ama saddexda galabnimo ha sagaalka saac maa tagnay waa garta marka intaas meydka qofnama qaadin meeshuu iska yaallay
meeshuu yiri ciidamada obsona kor taagneed maaltay waa meesha dadku waa ceyrsiiyo wax tii kale meesha qofta tagaa lagu daya waa la dilaya meesha qof tii gartoo soomaal ma jirin markayda bixeena meesha tagnay markaasaan adiga waxaa yeelnay aad meesha tagnay waxaa aragnay dadkan dad waxay ahaayeen beera lasoo baxsadayo oo guryahooda lasoo baxsadayo laami la keensadayo laamiga marka la keenay oo xabad caada lagu dildilay kadib la jiiday meel toban tila oo kale laga jiiday oo la kor saaray miina korkee la saaray oo miina lagu qarxay kadib
idinka sidee ku ogaateen in dadkan laga soo baxsaday beerta ay joogeen la dilay kadibna miino dhulka taallay lagu dul qarxiyey sidee ku ogaateen oo yaa idin xaqiijiyey dad oo adiga kolley gabar oo meesha markay gurigii ay joogeen oo xaafado kale shaha ugu soo qaaday oo usoo socotay waxay artay gabadhiiba shaha soo qaadaysa oo xaafadda oo guryaha usoo geli rabto waxay artay raggii oo amason oo irda guriga fadhiga soo baxsanay artay asay gaal u noqotay waa gartay markay markay gaal u noqotay aysan u fiirisay dadkii sii watay haddaan aragtay oo leebxad loo wato marka ayada waa ka fakatay oo cidna ma wicin ayada ayada ma waa noqoto gaari u laabo shaahi waa shaahi gaari u noqoto markay laami markay laamiga geesteen caadi xabad caadi ay ku dileen dhag dhag dhag dhag dhag oo ku tiriyeen meeqa qofoodaa la dilay
toddoba qofoodaa la dilay yaa ka taqaana adiga shaksiyan toddobadaas qofood
cumar geney hay marka cumar geney milkiilaha aseendada waa milkiilaha aseendada ahay oo ninka baseendada oo lahay nafsiga milkiilaha wey oo aseendadka lahay waay wixii kale shaqaale iyo waxay ahayn laba cunug oo gaxan ku jirtay oo baabuur watay iyo kana oo baabuurka meesha laamigu celadoobay oo iyo kana meesha ammaana u galeen oo iyo kana meesha oo qasqaasas ku galay a marka toddoba qofooday ahaayeen oo uu ku jiro cumar geney alla yarxamhu dhammaantood oo yacni milkiilaha beerta maaragtay dadka laga soo watay ahaa ha afar shaqaale ahaayeen asiga milkiila shan oo ahay labana baabuureedi ahayd oo meesha baabuurka meesha milkiya oo meesha u galeen ammaan u galeen
waa garta marka maxaa idinkaga muuqday goobta lagu dilay iyo qaraxa meesha ka dhacayba wallaahi aad iyo aad macnaha dadkan meesha ku rafteen ay ku dhiig baxeen oo laga jiidiyo qaraxa kor laga saaray oo haddana qaraxii macnaha dadkan waxaa beera ka soo baxsateen waayo qaraxan macnaha dad macnaha ha gubta oo macnaha dadkan qaraxda ka camal ahaan ay ka saaray meesha
waa garta laakiin maadaama aad ka mid tahay beeraleyda aaga ka ag dhow maxaa isdhihi kartaa waa kaliftay in ciidankaas amisom ay dilaan beeraleydaas maxaa keeni kara wallaahi waa midda aan la yaabana waana dad beeraley beera inta loo dhextago lasoo babaxsaayo oo leem la dilayo waa mid aan aan la yaabana taas haddaan ilaa oo dad oo iyaga masaakiin oo beerahooda dhex joogaan oo ungur soo doonteen in beeraha soo baxso leem la keensano waa mid aan la yaabana ilaa hadda la yaabana waay qorshaas
goobta meydadka aad ugu tagteen maxaa ku aragteen yacni mar haddii miina qaraxday waa dadkayna shacabka oo miinada waa la kor saara maa dad miin lagu qaraxi maa miina markay ii kadidilay kadib kor ka saareen miinadaas asay ku kiciyeen meydadka sidee ku aqoonsateen marka haddii miina lagu qarxiyo waxaan ku aqoonsanay nin qof majlisal hilaa madaxa laga aqoonsanaa qof dharkaas laga aqoonsan karaa qofka nin had maanta oo laga aqoonsan karo iska cnayt waxaa ka jira nin kale cumar geney aa ugu roonay ninkaas ugu roonay bis inta kaleentan waxaa ku dhahay cajar iyo lug iyo waxaan ku dhahay iyo hilbo in lasoo helo maan waa dad kale waa dad saas loo fahmi maahen
kaasi waxa uu ahaa goobjooge beereley ah oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso kana mid ahaa dadkii deegaanka goolweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee soo arkay dad meydad ahaa oo shalay la sheegay in ay dileen ciidanka amisom ee halkaasi ka howlgala dhinaca kale qoraal kooban oo kasoo baxay howlgalka amisom laguna faafiyey barahooda bulshada ayaa lagu sheegay in ciidanka uganda ee ka tirsan kuwa amisom ay talaadadii shalay dileen toddoba ka mid ah kooxaha argagixisada amisom oo sidoo kale soo bandhigtay hub iyo calanka al-shabaab ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay in dilka toddobadani uu yimid kadib markii ay ciidankooda weerar gaadma ah la kulmeen xilli ay wadeen howlgal roonda ah oo ay ku sugayeen amniga jidka isku xira baladul amiin iyo golweyn ee gobolka shabeellaha hoose amisom ma bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha dhankooda soo gaaray dhinaca kale v o e da ayaa la xiriirtay amisom si ay xog dheeri ah uga hesho dilka toddobada ruux ee rayidka ah ee iyagu lagu eedeynayo hase yeeshee ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama hayno dhegeystayaal marka ugu horreysay ee aan war arrintaani ku saabsan ka helno amisom waan idiin soo gudbin doona